anaga ciidamadaaynu waxay ku sugan yihiin deegaanka muxuu ahaay baladoogle ilaa walanweyn gurigeyna ayaa walaata micnaha nimankii jidgooyada dadka dhibay qaadildariciinta ahay ayaan meeshaas ugu tagnay waan ku weerarnay oo micnaha muxuu ahay khasaaro naf iyo maal aan u geysanay wararka hadda waxaan soo gaaraya in ciidamo etoobiyaana ay ku soo wajahan yihiin degmada leedo ayaan maqalnay annagana waxaan joognaa baladoogle magarat marka cid kasta oo annaga shabaab garab naga siinaysana waa soo dhaweynaynaa barnaamijkaas waana ku taageeraynaa waana diyaar baan unahay inaan manaa mar walba aan u shaqayno micnaha dadka dalkaba warkaasaan hadda war xaqiiqe ah oan helna waayo welina ma soo gaarin waana sugaynaa hadduu ilah yidhahda wa waa brobagaan waayo shabaab macnaha haddii hal baalooto meel ay kusoo ridaan idaacadaha waxay u sheegaan in ay meesha la wareegeen wax ay dileen wax ay burq waxaas waa waxba kama jiraan waayo balweyn hadda aan kula hadlayo waxaa ku sugan ciidanka dawladdaa ku sugan oo number aan kaa siin kara anu hadda galweyn ma joogo baladogland joogaa laakiin galweyn ciidanka dawladdaa ku sugan marka warkaas al-shabaab inaad buubuunisaan maba ahanba waa wax macnaha kutarkuteenna waayo waa war xaqiiqaan dhaheen marka galweyn waxaa ku sugan ciidamada dawladda ayaa ku sugan oo joogo inay qabsadaanna ma laga yaaba hataa dadka la dili waxay ahaayeen ciidan annaga roondo aan ugu dirnay yaaqbir weyno deegaanka yaaqbir weyno ay halkaas roondo u tageen kadibna kooxdii macnaha shabaab ayaa ka wareeshay waa soo weerareen haddii soo weerareen annaga hadda xaggayna labaa ka dhimatay ayagana waxa weeyaan laba nin ayaa ka dilnay ninna nolosha ayaa nagu qabanay oo markii dambena la sii dilay arrinka taas u dhacay waxay ahaayeen ciidamo ka tirsan uganda haddana waxaan filaynaa in ay yimaadiin ciidamada etoobiya oo amison ah